weliba saldhig booliisla ku hirgeliyey deegaanka duruqsi degmada bur ee gobolka togdheer kaasoo hadaga lakugooy welibana munaasabada hadagjarka goobroogku hayay gudoomiye ku-xigeenka gobolka togdheer xanakumada hildhibaanada golaha deegaanka degmada burco iyo taliya ku-xigeenka qaybta booliiska gobolka togdheer gudoomiye ku-xigeenka gobolka togdheer xanakumada hildhibaanada golaha deegaanka degmada burco iyo taliya ku-xigeenka qaybta booliiska gobolka togdheer yan dhinisho ku hadalay hadday dayrkiisa tahay iyo hadday dhismihii ku guda jira ay tahayba sidaa daraaddeed marka hore dee saldhiggu waa wasaaradda bileyska weeyaan in la dhisana waxaa sabab u ah oo annagu waannu cusbayno dee uu nala falgalaye waxaa sabab noogu ah inaannu dhisno marka hore waa taliyaha buliiska jamhuuriyadda somalilan maxamed aadan sakadhi ayaa sabab u ah oo lacagta bixinin oo nagu dhiirigelin waxbay dhismeen wuxuu kale oo noogu ballan qaaday marka ay maydu dhammaato ciidankii lagu soo kordhinaya degmada oo tobana saldhig degmo waa ka wen yahay waxa weeyaan waa saldhig aad loogu farayraystay oo waxa weeye dhismihiisa dhiggan waxa weeye waxaa inoo gu saaciday awalan oo inoo sameeyey jananka bilayska isagoo wixii aan ka codsannay ee aannuula tagnay saa guddoomiyuhu sheegay markiiba naga aqbalay isagana allaha barakeeyo cid kasta oo gacan ka geysatay saldhiggan waa ku mahadsan tahay waxyaabo badan adeeg badanna u haysanaa adeeg badanina waa naga dhiman yahay hadday tahay madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan hadday tahay wasaaradda horumarinta biyaha xafiis kastoo shaqa waxaan u baahanay kow riig waxaa suuro geliyey jananka maxamed aadan saqadhi jananka waxaannu aad iyo aad iyo aad ayaan ugu mahadnaqaynaa aad iyo aad ayaan ugu mahadnaqaynaa isaga ayaa suuro geliyey ummadda dee markay aragto ma soo jeedo wax qabsanaysaa waxbay la qabanaysaa inta iminka ay noo qabatay baannu aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa saldhiggaa aydun arkaysaan saldhig la qiima ah oo ka dhisan iminka wuu yar yahay somalilan waxana waxa noo qabtay jananka booliska ciidanka somalilan dabagalaan anugu kalsoonay magacaasa baan aad iyo aad baan u salaamaya jananka ciidanka jamhuuriyadda somalilan wax badan bay qabteen indhahay xubka nooga jeexeyeene ilaahay iyagana meel khayr leh ha geeyo waannu la shaqaynaynaa waannu gacan baannu siinaynaa amba bahda booliska ugu horreeya jananku waan ku hambalyeennaa arrinkaa waana ku mahadsanyihin ninka janankaa ee meesha degmada duruqsi maanta saldhigga intaa leeg ka hirgeliyey waxaynu waynu u ducaynaynaa waanaynu baarigaynaa insha allah bidnillahi kariim sida aad u soo gaadhsiisay degmada duruqsi waxqabadka aad soo gaadhsiisay waa kaaga mahad celinaynaa jenaraale anigoo taliya ciidanka buliiska ka wakiila oo dhammaystiran waxaan u mahad celinayaa taliyaha ciidanka buliiska oo suuro geliyey isaga la'aantiina aanay dhacdeen inay halkana dhisanto waxaan kaloo u mahad celinayaa degmadii iina garatay inay meeshu degmadeedii tahay oo wax ku darsaday geydhkaa wareegga aynu aragno waxaa kaloo haysataan reer duruqsiyow gaadho xaajiyadoo barooya
waxaan si gaara oo duca iyo hambalyo baan u dirayaa taliyaha ciidamada booliiska maxamed aadan saqadhi dabagale oo maantaan filayo inay reer duruqsi ay taallo u dhisi doonaan waayo wuxuu ka dhisay instituushinkii dawladeeda ugu weynaa abid ee laga dhiso duruqsi buu ka dhisay